Maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa si rasmi ah uga hadlay ololaha nadaafadeed ee ka socda magaalada, iyagoo sheegay inay qaadayaan tallaabooyin adag si loo adkeeyo nadaafadda guud ee degmada. Maamulka ayaa sheegay in cid kasta oo lagu arko nadaafad xumo, ha ahaato goob ganacsi ama guri, laga qaadi doono tallaabo sharci ah oo ay ku jirto ciqaab adag. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, oo ah duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug, ayaa ka warbixiyay awaamirta uu soo saaray maamulka degmada Gaalkacyo.
Askarta iyo saraakiisha laamaha amniga waxaan rabaa inaan amro qofkii hortiisa iyo hareerihiisa aan nadiifin sharciga in la waafajiyo tallaabo sharci waafaqsan laga qaado bulshadana waxaan ka codsanayaa kaambeynkan in lagu soo biiro laga qayb qaato qof kastana meheradiisa uu dhowro iyo gurigiisa nadaafadooda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshaweynta reer Gaalkacyo dhammaan intii ka qayb qaadatay qofkii muruq uga qayb qaatay iyo qofkii cod uga qayb qaatay iyo qofkii maal uga qayb qaatay inta waxaan rabaa inaan waa mahadsantihiin shaqaduna kow ma joogta weli waa sii soconaysaa mar kale maanta waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo ardayda jaamacadda moodaren aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ardayda qiimaha badan runtii iyo dhammaan jaamacadda moodaren madaxdooda iyo dhammaan maamulkooda iyo madaxda ardaydaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar kale waddankan idinkaa iskale annagaa iskale qof kasta waajib baa ka saara cid lacag nagu siinaysaa ma jidho waxaan ka shaqaynayno ilaahay darsi waa uga shaqaynaynaa waxaan rabaa bulshaweynka reer gaalkacyo inaan mar kale ugu baaqo walaalayaal qof kasta gurigiisa afarta hareerood ha xaqiijiyo nadaafaddeeda